akhyaarta hawada nagala xidhiidhaay halkani waa reediyo muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya kuna soo dhowaada warka habeennimo ee raadiyaha qaranka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk oo soomaaliya oo kulan la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed islamarkaasina dhammeeyey madmadowgii soo kala dhexgalay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo maanta shir guddoomiyey islamarkaasina daafuray shirka garsoorka ee dalka doorashada saddex kursi oo ka mida golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaalada kismaayo wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta ka qaybgalay munaasabad lagu xuseeyey maalinta furdooyinka caalamiga oo maanta maalinta furdooyinka caalamiga ah oo muqdisho lagu qabtay wafdi uu hogaamiyo agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay munaasibadu xilka kula wareegaya agaasimaha cusub ee maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka ayaa lagu qabtay xarunta wasaaraddaasi khabaaraadka dibaddana waxaad maqli doontaan dhegaystayaal inta tabinteennu socoto gobolka tigray ee dalka etoobiya oo markii ugu horraysay shan bilood gudahood gargaar la gaadhsiiyey kulan wacan akhiyaaray waxaan ahay xamse xaaji maxmuud raadeeye kusoo dhowaada warkii oo intaasi ka sii faahfaahsan waa lix iyo labaatanka bisha koowaad laba kun iyo koob iyo labaatan aan u galay qodobka ugu horreeyee warkeenna ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa kulan la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed islamarkaasina ra-iisul wasaaruhu waxa uu dhammeeyey madmadowgii soo kala dhexgalay labadaasi shakhsi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa kulan la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in ra-iisul wasaare roble uu dhammeeyey madmadowgii soo kala dhexgalay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar iyo guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdilaahi iyadoo laysku afgartay in si wadajir ah ra-iisul wasaaraha ugala shaqeeyaan dhammaystirka doorashada dalka iminkana guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta shir sannadeedka garsoorka dalka ka furay gudaha magaalada muqdisho waryaheenna ayuub cabdiraxiin maxamed ayaa warkan inoo haya halkan oo ateenada afasiyooni waxaa ka furmay shir sannadeedka garsoorka dalka kaasoo diradda lagu saarayo waxyaabihii u qabsoomay sannadkii lasoo dhaafay laba kun koob iyo labaatan bahda garsoorka dalka guddoomiyaha maxkamadda sare xeeraalyaha guud ee qaranka wasiirka diintiiya awqaafta taliyayaasha ciidamada booliiska iyo asluubta guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo martishadhaf kale ayaa ka soo qayb galay shirka sannadkan sannadkan shirka waxaa diiradda lagu saarayaa islamarkaana looga hadlayaa caqabadaha iyo horumarada uu sameeyey bahda garsoorka dalka xeeraalyaha guud ee qaranka doctor sulaymaan maxamed maxamuud ayaa sharaxaad ka bixiya waxyaabihii u qabsoomayey bahda garsoorka dalka sannadkii lasoo dhaafay ee mudane gudoomiye mudane ali marwooyin guulaha garsoorka uu gaaray waa sanadkan waa lasoo dhaafay waa ay tiro badan yihiin laakiin haddaan si kooban u dulmaro waxyaalihii ugu waaweynaa waxaa ka mid a kow garsoorku wuxuu qaatay soona howlgeliyey garsoorayaal iyo xeerayaal iyo kaaliyayaal iyo howlwadeyno garsoor kuwaas oo lagu soo xulay aqoontooda iyo xirfaddooda iyo imtixaano furan sanadkii tegey waxaa ku soo biiray xafiiska xeeryaha guud ee qaranka labaatan xeeraaliye sidoo kaleeto waxaa garsoorka dowladgoboleedyada gaar ahaan galmudug iyo puntland la soo howlgeliyey garsoorayaal xeerayaal iyo kaaliyayaal
taliyayaasha ciidamada booliiska iyo asluubta sarayeegaas cabdi xasan maxamed xijaar iyo jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa sheegay inay diyaar u yihiin la shaqaynta bahda garsoorka islamarkaana ciidamada amnigu ay howshooda ugu weyn tahay gudashada waajibaadka ka saaran inay la shaqeeyaan garsoorka dalka sidaad ka warqabtaan ciidanka booliiska soomaaliyeed waa ciidanka keliya ee la shaqeeya hay-ad walba oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya hadday wasaarad tahay iyo hadday wakaalad tahay iyo hadday ciidamada kale naftooda tahay iyo hadday shacabka tahay hay-ad aan buliisku la shaqayn oo maanta dalkeenna joogta xafiis ayan joogin waa naadir ama maba jiraanba dhihi karaa sidaa awgeed waana garan kartaan baaxadda uu leeyahay howlgalka iyo shaqada laga rabo ciidanka boliiska soomaaliyeed waxayna aasaas u yihiin oo gacanta midig u yihiin bahda cadaaladda iyo wasaaradda iyo maxkamadaha sare iyo xeer ilaalinta
innagana waxaan ka mid ahay ciidamadii garsoorka wixii nooga soo toosay ayay shaqadana tahaan maaragtay xajinaynaa dhuujinaynaa qaybta nooga aadanayd oo qaranka noogu talagalay aad baan ugu mahadnaqaynaa dadkii soo abaabulay arrintan quruxda badan ilaa maxkamadda sare ilaa xeerhilaaliyaha guud wasiirada halka yimid wasaaradda cadaaladda gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane baashe yuusuf axmed oo shirka furay ayaa isaguna bogaadiyey hanaanka ay u shaqaynayaan garsoorka dalka isagoo sheegay in la sii tayayn doono sannadaha soo socda garsoorka dalka dadaallo badan ayaa la sameeyey si ugu yaraan loo helo garsoor hufan waxaa markii ugu horreysay la hirgeliyey in garsoorayaasha iyo xeraalayaasha iyo howlwadeennada garsoorka lagu qaato hannaan furan oo tartan ah oo qof walba lagu qiimaynayo aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo xirfadda uu leeyahay garsoorka iyo alla ka cabsigiisa si markaa loo loo kor loogu qaado kalsoonida bulshada si ay bulshadu u hesho adeega cadaaladeed ay u haraadan tahay runtii waxaanan aaminsannahay arrintaas inay wax weyn ka tartay garsoorka iyo shaqada uu qabanayo iyo in bulshada soomaaliyeed ay ku kalsoonaan karto sanadkii afraad oo xiriira ayaa la qabanaya shirsannadeedka garsoorka dalka iyada oo garsoorku hadda uu ku tallaabsanayo horumarro badan waxaana inta badan hadda garsoorku uu gaaray meelo fafog iyada oo ay tusaale ugu filan tahay in guud ahaan toddobiyo tobanka degmo ee gobolkan banaadir ay leeyihiin maxkamad degmooyin ah ayuub cabdiraxiin warbaahinta qaranka ah tanada afasyooni muqdisho
waryaheena ayuub cabdiraxiin maxamed oo ka warramayay gudoomiyaha maxkamadda sare oo maanta firay shir sannadeedka garsoorka ee dalka iminkana doorashada saddex kursi oo ka mida golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada kismaayo waryaheena magaaladaasi cabdikhadar imaan dhaqane ayaa warkaasi inoo soo diray guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxa ay ku qabteen doorashada saddex ka mid a kuraasta deegaan doorashahooda ay tahay dowlad goboleedka jubbaland iyadoona saddexdani kursi ay ku tartamayeen lix musharax goobta ee doorashada ee ka dhaceysay ayaa waxaa korjoogto ka ahaa mas-uuliyiin ka socday guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga doorashooyinka heer federaal madax iyo qeybaha kala duwan ururada bulshada rayidka ah saddexdani kursi oo doorashadooda lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa waxaa ku soo kala baxay xasan xuseen maxamed axmed aadan axmed iyo yuusuf maxamed markii ay doorashada soo gabagabowda ayaa natiijada waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland doctor siyaad maxamed mursal
waxaan halkan u soo istaagay inaan si kooban u gudmaro shaqadii aan saaka halkan u nimid ee doorashada kuraasta kala ah iyo kursiga markii koowaad ugu tartamay wuxuu ahaa kursiga waxaa ku tartamay xasan xuseen maxamed iyo cabdiraxmaan macallin xuseen waxaa ku guulaystay xasan xuseen maxamed oo hadda laga bilaabo ah xildhibaanka matali doona kursigaas ku matali doona aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya insha allah kursiga labaad waxaa ku tartamayey axmed aadan axmed iyo cabdilqaadir cabdulaahi xirsi kursiga nambarkiisu waa waxaa ku guulaystay doctor axmed aadan axmed oo noqon doono xildhibaanka kursigan aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya kursiga saddexaad ee lagu tartamayey wuxuu ahaa waxaa ku tartamayay yuusuf maxamed ismaaciil iyo cumar maxamed cumar waxaa tanaasulay doorashada intaysan bilaaban cumar maxamed cumar sidaa daraaddeed yuusuf maxamed ismaaciil ayaa cod gacantaaga loo qaaday waxaana loogu codeeyey boqol iyo kow cod wax diidayna ma jirin wax ka aamusayna ma jirin kulli gacantaa loo taagay sidaa daraaddeed waxaa kursigaa ku guulaystay yuusuf maxamed ismaaciil boqol iyo kow cod hadda laga bilaabo asagaa xildhibaanka kursiga ku mateli doona dowladda baarlamaanka aqalka hoose ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya halkaasay noogu eg tahay khadar iimaan dhaqane warbaahinta qaranka kismaayo
wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda lagu xuseeyey maalinta furdooyinka caalamka oo muqdisho lagu qabtay waryaheenna maxamed cabdulaahi roble ayaa warkan inoo haya munaasabad lagu soo bandhigayay barnaamijkan oo dhowaan la hirgelin doono laguna qabtay muqdisho waxaa kasoo qayb galay maamulaha kastamka garoonka diyaaradaha aadan cadde maamulaha furdooyinka dekadda muqdisho rugta ganacsiga soomaaliyeed saraakiil ka socotay booliiska agaasimaha guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda iyo mas-uuliyiin kale iyadoona munaasabadan intii ay socotay lagu sharxay qaabka loo isticmaali doono barnaamijkan casriga ah ee somkas cabdifataax faysal maamulaha kastamka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho ayaa ugu horeyn kulanka furay barnaamijkana waxaan maanta isugu nimid in la soo bandhigo dhowaana la hirgelin doono casriyeynta furdooyinka kastamiska sidaad ku wada warhaysaan wasaaradda maaliyadda in muddo aba isbedelaha lagu waday iyo siday ula jaanqaadi lahayd kastamka adduunka agaasime ku-xigeenka rugta ganacsiga soomaaliyeed brofesor ciise maxamuud xalane ayaa sheegay in nidaamkan uu meesha ka saari doono musuqa badeecadaha kasoo dega dekedda haddii barnaamijkan la hirgeliyo isagoona ku baaqay in wasaaradaha kale ay kala saaraan wixii farsamo iyo adeegyo kale ah middan musuqa ah ee dekedda iyo waxyaabahaas waxaa looga bixi kara xaqiiqda waxa waaye raba inaan ugu hambaliyay ganacsatada nidaamkan casriga ah hadday wax ka soo noqdaan dabcan wuxuu noqonaa mid daahfuran oo annaga toos macnaa aan macnaa u abbaari karno wasaaradda diyaarna ay u tahay wasaaradaha kaleeto inay kala saaraan sida barnaamijkan oo kaleeto wixii farsamo ah maaraya ku-xigeenka dekedda muqdisho maxamed axmed diiriye iyo maxamed cabdi colaad maamulaha furdada dekedda muqdisho ayaa sheegay in arrintani ay tahay tallaabo horey loo qaaday islamarkaana fududeyn doonto howlaha dekadaha iyo garoomaha barnaamijkan cusub ee maantay wasaaradda maaliyadda iyo kastamada hoos yimaada ay soo bandhigeen lagu horumarinayo ganacsatada soomaaliyeed iyo customisku sida ay u shaqeeyaan ka deked ahaan aada iyo aadaan usoo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay taliyaha hoggaanka canshuuraha booliska soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi xasan bariise ayaa dhinaciisa tilmaamay in barnaamijkan casriga ah uu door weyn ka qaadan doono howlaha dardargelinta canshuuraha
sida hadda muxuu ahay custom waxaay dadku badanaa u yaqaanin dekeda aeroboortka kaliya maaha berin furdaa jira oo ah meelaha aan la wadaagno dowladaha aan dariska nahay ama haddii kale gobolba gobol la wadaago ayaa berin furda la yidhaahdaa meeshaas waxaa waaye kastamada ugu badan oo dhaqaaluhu naga soo geli jireen waa jacfar axmed maxamed agaasimaha dakhliga wasaaradda maaliyadda ayaa sheegay in wasaaradda juhdi gelisay barnaamijkan isagoona tilmaamay inuu yareyn doono fargelinta howlaha furdooyinka islamarkaana la tababari doono dadkaan aqoonin
waxaa juhdi aada u dheer aan u galnay in dakhliga soomaaliyeed uu la jaanqaado dakhliyada dunida sida uu u shaqeeyana ay noqoto sida uu u shaqeeyo dakhliga dunida juhdiga faraha badan ee runtii wasaaradda ay soo martay maalinba heeruu joogay mar walba aan ka gudubno heer heer kale oo cusub ayaan u gudbaynay ilaa markii dambe geedi socodkaasi uu kusoo afjarmo danabeynta shaqooyinka maalinlaha ah ee uu dakhliga qabto maxamed cabdulaahi rooble warbaahinta qaranka muqdisho
wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta lagu soo dhoweeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba'e waryaheena magaalada baydhabo siraaji sheekh isxaaq ayaa warkan inoo soo diray wafdi uu hogaaminayay agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya mudane cabdiqaadir cilmi cali cabdul ayaa maanta soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyada ee koonfur galbeed oo ugu horreeyo wasiiru dowlaha madaxtooyada koonfur galbeed la taliyaha arrimaha haweenka madaxweynaha koonfur galbeed ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka soomaaliya aamno maxamed mursal agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda laanta saddexaad ee koonfur galbeed iyo qaar ka mid a agaasimayaasha guud ee wasaaradaha koonfur galbeed ujeedada agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya baydhabo usoo gaaray ayaa waxay tahay ukuurgalidda hulaha shaqo ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ay ka wado koonfur galbeed iyo wadatashi uu la yeelan doono madaxda iyo shaqaalaha hay-adda soo dhoweyn kadib wafdiga ayaa waxay kormeereen shaqada garoonka hay-adda ay ka wado iyo weliba soolarada ku shaqeeya tamartaada ceedda oo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya ay ka hirgelisay garoonka magaalada baydhabo intaasi kadib mas-uuliyiintii soo dhaweeyey wafdiga agaasimaha ayaa la hadlay warfidiyeenka ah iyagoona si aada u soo dhaweeyey wafdigan uu hogaaminayo agaasimaha guud hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya agaasimaha hay-adda socdaalka jinsadaha ee dowladda federaalka waliba lana agaasimaha dhawaaw magaalada baydhabo haka dhawaaw meel soomaalila ka jeeliyaha ka dhawaaw gaar ahaan dowladda federaalka xiriirka fayl oo noo dhexeeya runtii iyo wada shaqayntan taas naftiya iyada iyada aan ka faraxsano koonfur galbeed ahaan haddii aadna agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay ujeedada ay usoo gaareen magaalada baydhabo isaga iyo wafdigiisa waxaana u mahad celiyey madaxda kala duwan ee garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo kusoo dhaweysay
waana booqashadii ugu horreysay oo aan ku imaado halkan inaan la kulmo shaqaalihii aan dhagaysto dabcan horumarka meesha ay ka sameeyaan iyo wixii cabasha ah aan isku daynano dabcan wixii aan kusoo kordhi karno hay-adda duwilaha yiraahdo baydhabo waa meel strategic noo ah waa meesha meelaha keliya hay-addu ay ku xoogan tahay marka muhiimaddu waxay tahay marka inaan u kurgalno saan dadaalkaas aan usii labalaabi lahayn aan u xoojin lahayn shaqada halkan ka socoto waa ku farxsanahay inaan imaado kulley waa maanta maalintii ugu horreysay oo dabcan anoo hay-adda matalaya aan imaado marka waxaan la fadhiisan doonaa shaqaalaha aan dhegeysan doonaa wixii meesha ka jira dabcan anagoo marka dambe ugu dambeysana aan la kulmi doono maamulka kadib waxaan isleeyahay markaan ka dhammaan aan heli doonaa wixii maxaa la isagay sheegay yani war oo yani hay-adda ku saabsan dabcan iyo iyo maamulkaba intaba iyo wixii aan horumar aan qaadan karno kaas duulairaado marka aad u mahadsantihiin dabcan baydhabana waqti badan yaa ka shaqeeyay meelu meeledigu marka afkuna ka hadala karo
siraajisha isaaq warbaahinta qaranka
munaasabadu xilka kula wareegaya agaasimaha cusub ee maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waryaheena xabiib axmed cali ayaa warkan inoo hayay
wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya agaasim waaxeedyada wasaaradda mas-uuliyiin ka kala socotay hantidhowrka qaranka iyo wasaaradda maaliyadda khubaro iyo martisharaf kale ayaa ka qaybgalay munaasabadan oo uu xilka kula wareegayay agaasimaha cusub ee maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya mudane cabdulaahi salaad xuseen kaas oo dhowaan kusoo baxay tartan furan oo ay ka qaybgaleen in ka badan boqol iyo konton qof boqol iyo konton iyo afar qofood ayaa soo apply garaysay positionkan marka waxaa ka dareemaysaa inuu ahay very competitive position inuu ahay wasaaradda inkastoo positionkaas iyada loo hayrgaraynayay haddana national civil service commissionska awoodda hayrgaraynta iyo processka ayagaa liid garaynaya ayagoo ku imaadeen agaasimihii hore ee maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka maxamed cabduqaadir xirsi ayaa ugu horeyn sharaxay waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu xilka hayay waxyaalaha ugu waaweyn aan guulaha ugu waaweyn aan ka gaarnay ayaa waxaa ka mid ah in marka koowaad departmentiga shaqaalaheeda aan ziyaadinay oo markii hore ilaa laba qof aan ku bilownay maantana aan wareejinayo siddeed labaatan qof oo ay ku jiraan dad khibrad leh ama advisories ah la taliyaal sidoo kale in aanu dib u habeyn ku samaynay sistemyadii lagu shaqaynayay oo aanu sistemyo cusub aanu aanu soo kordhinay agaasime ku-xigeenka miisaaniyadda ee wasaaradda maaliyadda soomaaliya cabdikariir maxamed xuseen laari iyo agaasimaha maaliyadda ee hantidhoorka qaranka cumar nuur ayaa bogaadiyey shaqada hufan ee ka socota wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo ay hormuud u tahay wasiir foosiya abikar nuur agaasime xirsi hambalyo wax weynaad qabatay cabdulaahina waxaan ka rajiyin doonaa dhaga libaax baa loo dhiibay waa aragtaa wixii meesha laguu dhiibay meeshii laga soo bilaabay iyo maanta meesha ay marayso marka waxaan leeyahay hambalyo wasaaradda maaliyaddan waxay ballan qaadaysaa inay insha allah si fiican ula shaqeyso cabdulaahi siday xirsi ula shaqeyn jirtay institutionkan aa maanta ka tirsantihiin inaa ogaatiin waay wuxuu good example u yahay institutionska kale oo dowladda anoo ku hadlaa anoo ku hadlaa magaca hantidhowraha guud oo qaranka iyo kan xafiiskaba institutionska officeedka kulena waxaa laga rabaa isbedelka noocaas ah labadaba institutionsku inay isbedelaan aadanaha ka shaqeeya oo kulug talan inay isbedelaan wasiir fawsiye shaqo weynaa qabatay ilaaha ka abaalmari qarankaagana waa waa waa ka helaysaa abaalmarintaas sababtoo ah waxaa ka tegay livin wax nool ah ayaa ka tegay oo muuqdo wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya dhaktar fawsiya abikar nuur oo munaasabada soo xirtay ayaa agaasimihii hore uga mahad celisay shaqadii wanaagsaneed ee uu qabtay waxayna dhinaca kale agaasimaha cusub ee maamulka iyo maaliyadda kula dardaarantay inuu si hufan u gato waajibaadka loo idmaday xirsi waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinaa hawsha quruxda badneed aad soo qab- qabatay adoo soo dhibtooday u sabray meeshaana soo gaarsiiyey cabdulaahi ilaaha ku garab galo waa kuu duceynaynaa sida cumar uu sheegay ilaahay hawshaa kuu fududeeyo waxaad ogaataa meeshaan maalintii hala murmo laakiin maalinta ku xiga aad iyo aada laysu kaalmeeyaa sidaan isugu dayay aniga inaan u dhowro systemka iyo intii ila shaqaynaysa adigana waajibaa ku saaran ilaahay ha kula galab galo waxa waaye wasaaradda caafimaada tiid covidaa laga shaqaynaa mashruucyo cusubaa yimid waxaan u baahannahay inaan la- laba jibaarno effortskeena xabiib axmed cali warbaahinta qaranka muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay waryaheena xabiib axmed cali iminkana mas-uuliyiin ka tirsan magaalada beledweyne ee uu helinayaan dhakhaatiir ayaa kormeer ku tegay qaar ka mid ah goobaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah ee ku- ee ku dhaqan magaalada beledweyne waryaheena nuur maxamed cali ayaa warkan inoo soo diray maamulka degmada beledweyn iyo dhakhaatiirta gobolka hiiraan oo u kuurgalayo xaaladda caafimaad iyo mid cunayari ee ka jirta kaamamka magaalada beledweyn ayaa booqasho ku tagay ilaa iyo toddoba kaam ee ku taalla magaalada beledweyn oo ay dhowaan soo gaareen dad reer mii ah oo ay ka baaba'een xoolahoodii islamarkaana soo maciin biday in ay nolol ka helaan hay-adaha iyo maamulka hirshabeelle qaar ka mid ah bulshadii kasoo barakacday deegaanada miyiga ah oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa baaq u diray madaxda dowladda soomaaliya iyo tan hirshabeelle waxaan ka soo baran kacnay baar dameero lays waxaan ku dhahaa isna waa xigiiso dhibkii meesha annahay oo noo keena waa annahayaa gaadiid aan ku dhaansanno oon ku guurno ma hayno aqalihii meeshay jireen wixiis midla nooga keen magaxooda kale meeshoodii ay ku angageen anigaan kula hadlaaye aqal waxaan ku soo qaatay waa waay hay-adda samafalka madaxweynaha maamul goboleedka waxay noo awoodaana hana siiyaan
waxaan nahay ummad xoolihii ay ka ba'een barankace iris raadkiisaba as heli geelin waxaas ku tagay ilaa koonfur dhoobay dheer wixii dhintay iyo wixii nool kamana iskama warqabna meeshaanay gaajo nugulaaye u haysaa biyo ma ogii baad ma cunno bilcaantada bururkaasay fuushaa qoray dusha ku keentaa maqaayiliida ay ka gadataa saasaa nafta lagu dheereeyo annagala soo gaara baahiyaana biyo u haysa doctor cabdicasiis axmed ibraahim oo ku magac dheer doctor ciro iyo islaaw rooble oo ka mid ah duubabka dhaqanka gobolka hiiraan ayaa ka hadlay xaaladda caafimaad darre ee soo wajahday dadkani dowladda federaalka inay dadkan wax soo gaaraan dadkaani wax la soo gaaraan dadka waxaa ku- waxaa ku jira dad dhowr maalmood soo socday dad waxaa ku jira een, cudurro kala duwan qaba dad waxaa ku jira shu- ee, muxuu ah, shuunbiyood uu hayo Een, dadka haddii macluul ay qabataan wax walba imaan karo wuu nugul yahay waxaa la yidhahda waa vulnerable Ee, wax walbay u nugul yihiin shuunbiyooda u nugul yihiin waxay u nugul yihiin cudurradii kale ee kala duwanaa qofka haddii nafaqadarro ay qabato noocaas waaye gudoomiyaha degmada beledweyn mudane cismaan dhicisow dhuubow ayaa baaq u diray hay-adaha samafalka ee ka howlgala magaalada beledweyn si ay gargaar ugu fidiyaan dadkan ku xoolo waayey abaaraha ka jira dalka dadka muxsiniinta ah oo ilaahay wax siiyey inay dadkooda wax siiyaan waxaad maanta bixisana berri yowmal qiyaama ay kuu horreeyaan waxaad bixisay unbaa wax kuu taray adduunyada iyo aakhiradana way kala badiyihin insha allah haddii ilaah yidhaahdo hay-adahan waxaan ku amraynaa ee, hay-adaha dadka waxay ku soo qaateen waa dadkan waay hay-adaha inay dadka wax siiyaan waxa ay la gagabanayay geeda hoostooda iyo ay ku gagabanaya ku bixinayaanna ha joojiyaan hadday jooji waayaan insha allahu hadda ka hor waa waan ma aragti ka aamusni laakiin wixii hadda ka dambe kama aamusi doono insha allah waana barakacyaalka iyo dadka ma aragti eh, kaamamka waa dad kaamamka waa dadkii hore u joogi waaya hase ahaatee waa lagu soo barakac hadda dadka hadda tu- meesha aqalihii oo maaragtay baadiyaha waayo aqalaha hadda meeshaan ku dhisan waa dadkii baadiyaha noo joogi waayo waxa dad inta jooga hadda marka insha allah haddii ilaah yidhaahdo caafimaad darrana waa imaanaysaa webiga iyo cabaan dadka hadda meel kaloo biyo ka- ka keenaan ma lahayn webiga iyo cabaan webigana waad aragteenoo saddex shay oo kitaabaha ilaahay noogu sheegayaa jirto midabkii iyo dhadhankii iyo riixii intaba waa waa webiga waa kaalmaysta nuur maxamed cali warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada beledweyne
weli waxaad si toosa u dhegaysanaysaan dhegaystayaal warka habeennimo ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya hase ahaatee iminkana akhbaaraadka dibadda gobolka tigre ee dalka itoobiya oo markii ugu horreysay shan bil gudahooda la gaarsiiyey gargaar bani aadam hay-adda laanqeyrta casi caalamiga ayaa sheegtay in markii ugu horreysay ee muddo shan bilood ah in kaalo dawo ah la gaarsiiyey gobolka tigre ee dalka itoobiya ay ka dhaceen dagaaladu arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay diyaarad ka degtay caasimada tigreega ee makalle waxayna hay-adda laanqeyrta casi caalamiga ah ay sheegtay in duulimaadyo dheeraad ah ay maalmaha soo socda kusoo food leeyihiin ayna jiraan sahay iyadana intaasi kasii badan oo la gaarsiin doono halkaasi arrintan ayaa ka dambeysay codsi loo jeediyey dowladda itoobiya oo ku saabsanaa in ay fududayso in diyaarado lagu keeno sahay cunto iyo dawo ah lana gaarsiiyo goobaha ay haystaan mucaaradku shaqaalaha caafimaadka ayaana ka dayrinaya bukaanada inay u dhintaan dawoyari dagaallo ayaa ka soo cusboonaaday dhulka ku teedsan xuduudda u dhexaysa gobolka tigrey iyo canfarta kuwaas oo laga yaabo inay sii adkeeyaan in dhinaca dhulka kaalmo in dhinaca dhulka aandhehe kaalmo la gaadhsiiyo goobahaasi ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in aan la ogeyn islamarkaasina loo dulqaadan karin waxyaabaha ka dhacaya halkaasi dhegeystayaal intaas ayaan kusoo koobaynaa warkii reediyo muqdisho ee codka jumhuuriyadda soomaaliya tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo